ururka saxaafadda somalilan ee soolja oo kaashanaya kumeeshiga doorashooyinka maamulkaasi iyo hay-adda nemid ayaa magaalada hargeysa tababar ugu furtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala maamulka somalilan tababarkan oo lagu baro doono tabinta doorashooyinka maamulka somalilan iyo anshaxa saxaafadda ayaa waxaa loo qabtay afartan wariye shaafici maxamed ibraahim guddoomiyaha ururka saxaafadda somalilan ee soolja ayaa ka warbixiyey ahmiyadda tababarkan halkan maanta waxaan isugu nimi waxaan ku dahfuraynaa tababarkii saxaafadda ee la xidhiidhay ka waramidda doorashooyinka iyo muddada kambeynka tababarkan runtii waxaa ka faa'iidaysan doona wariyaal tiro badan oo ku sugan gobollada iyo degmooyinka dalka caasimadda hargeysa waxaa tababarkan geli doona in ka badan boqol iyo labaatan suxufi horumadii ugu horreysay oo afartan ah ayaan maanta halkan ugu dahafuraynaa tababarkaasi muddada tababarkuu socdo waxaynu xoogga saari doonaa arrimaha doorashooyinka iyo ka warmidooda waxyaabaha looga baahan yahay wariyaasha hadday tahay ilaalinta code of condagii guud ee xeerka anshaxa saxaafadda ee xilliga doorashooyinka aan dhawaan seexnay iyo xeerarka kale la xidhiidha hadday tahay xeerkii ururada siyaasadda hadday tahay xeerkii guud ee doorashooyinka iyo haddii ay tahay waxyaabaha la xidhiidha doorashooyinka wariyaasha kala duwan ee dalka waxaan rajaynayaa waan ogsoonahay weliba inay gudanayaan waajibkii saarnaa ee la xidhiidhay siday uga soo warramayeen arrimaha doorashooyinka waad ogtihiin solja waxay samaysay media monitoring center ay kula socoto xogaha ka baxaya tifiyada iyo social mediaha aad leedihiin beejajkiina gaarkaa riboodo badan waan haynaa inkastoo sanadkii hore sanadkan runtii uu aad iyo aad uga wanaagsan yahay marka qolyihii hore ee media monitoringka samaynayay khaladaadka wariyaashu ay gelayaan ay aada u kooban yihiin oo ay yar yihiin haddana waxa aan arkaynaa inuu soo noqnoqdo mararka qaar khilad la xidhiidha arrimaha doorashooyinka waxyaabaha mudnaanta la siinayo ee la doonayo wariyaashu inaanay sii dayn ama ay ay ka warqabaan waxaa ka mid a hadallada xanafta le ee ka baxaya ama ay ku hadlayaan siyaasiyiinta kala duwan ee ku tartamaysa electionska kala duwan ku tartamaysa hadday tahay ururada siyaasadda iyo asxaabtaba hadday tahay arrintaa mas-uuliyad weyn baa idinka saaran mas-uuliyaddaas inaad gudataan ayaan idinkula dardaarmaynaa waxaan rajaynayaa horumadan iyo hormooyinka kale ee soo socda ee tababarka qaadan doonaaba inay ka faa'iidaysan doonaan tababarkaasi tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo sidii wariyaasha loo qabtay ay kala wanaagsan ugu qaadan lahaayeen tabinta doorashooyinka somalilan iyagoo ilaalinayo anshaxa saxaafadda